tababarka inay soo qaban qaabisay hay-adda adeegyada bini'aadanimada iyo horumarinta ilays oo kaashanaysa hay-adaha qaramada midoobay ee unisom iyo unisef ayaa lagu qabtay degmada hobyo ee gobolka mudug waxaana ka faa'iideystay tababarka muddadii uu socday qeybaha kala duwan ee bulshada degmada hobyo iyadoona markaasi ujeedka tababarka uu ahaa xoojinta wacyiga iyo fahamka xuquuqda aadanaha ee bulshada degmada hobyo furitaanka tababarka ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada hobyo cismaan axmed cabdulle iyo xildhibaan maxamed cali xirsi oo ka tirsan baarlamaanka galmudug iyaga oo sheegay muhiimadda uu tababarka u leeyahay bulshada degmada hobyo waxaan u mahad celinayaa unisef iyo unsom oo soo abaabulay in bulshada reer hobyo lagu waacigeliyo ama tababar looga sameeyo xuquuqda bini'aadanka oo dhan haweenka caruurta dadka waayeelka ah dadka baahiyaha gaarka qaba in loo sameeyo macnaha si guud in lagu sameeyo wacyigelin bulshada halkan fadhisana reer hobyaana ay yihiin bulsho intaas ka turjumaysa tababarka intuu ku socdo ilees oo runta iyaguna dee fulinta hawshaa lehna ayagana de runtii waa u mahadnaqaynaa brograamkeen waa noo furan yahay waxaan idkula dardaarmayaa inaad uga faa'iidaysataan sida wax laydii baro muhiimaddu ma ahan xafiiskii qaramada midoobe iyo hay-addii unisef barnaamijkan ay soo abaabuleen ujeedka laga leeyahay marka ma ahan adinka in wax ladkaga raadsanayo laakiin waa in adinka wax ladku baro wey walaalayaalo maanta adinka ka bilaabo soomaaliya ragga jooga intaas wacdi gelinno xuquuqda hooyooyinka ya hadda laga bilaabo inaan ka fikirno wixii hore waa haddii kale wallaahi waxaa nagu socdaysa cuqubada hadda nagu socota waa isdilaynaa baabax baan iska dhigaynaa xaggee naga haystaa wamaa asaabakum min musiibati fabimaa kasabat aydiikum markaas ilahi wuxuu yidhi waa yaafucan kasiir inta naga cafiyaa badan marka ma waxaan rabnaa hooyada ku tubanno oo iyadoona dhashay na soo xambaartay fiiri hooyadu inta dhiba saddex dab bay haysaa saddex dab dabka guriga ay laba iyo tobanka maanta ilmaha badarka u karinayso nin raggaa u adkaysan kara waa ku yidhi ilmuhu waa dab hal saac ma hay karno